cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada radio cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan megahertis habka wararka sugan xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysaldhaaf xuseen redio cadaado magaalada baydhabo cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado
daawd maxamed raadi cadaado buusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasif radio cadaado gaalkacyo maryan mile axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeeladoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaali jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirisaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu dooro faahfaahinno ka soo baxaya dagaal al-shabaab ku soo qaadeen saaka degmada baxda ee gobolka galgaduud ee soomaaliya howlgal gaar ah oo laga fuliyey waddada u dhexaysa jowhar iyo balcad puntland oo maanta qabanaysa shir lagu dhexdhexaadinayo beegalo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobollada sool iyo nugaal kulan looga hadlayay amniga magaalada boosaaso oo lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland iyo ciidamada danab oo howlgal qorshaysan ka fulayey magaalada waa deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon dhegaystayaal warka subaxee raadiyaha cadaado goor dhow diyaargarooba warkaa oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo jimcaha taarikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha januari sanada laba kun labaatan iyo laba iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan faafayno dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal al-shabaab saaka kusoo qaadeen degmada baxda oo sagaashan kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada tan cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug waxaana dagaalka oo al-shabaab dhowr jiho ay kasoo qaadeen kadib muddana socday dadka deegaanku ay ku guuleysteen inay dib iskaga riixaan al-shabaab waxaana wararku ay sheegayaan dagaalkaasi uu geystay khasaaro waa khasaare kasoo gaaray labada dhinacba ugu yaraan laba qof oo shacab ah ayaa lagu soo warramaya inay dhaawacmeen dagaalka saaka ku dhaawacmeen iyadoo sidoo kalena ay jirto khasaare soo gaaray dhismayaasha ku yaala gudaha magaaladaasi gaar ahaana masjidka weyne jaamaca wararka ugu dambeeye ee baxda naga soo gaaraya ayaa sheegaya in dadka deegaanka iyo ciidamada booliiska oo isgarabsanaya ay ku guulaysteen inay dib u riixaan al-shabaab waxaana lagu soo warramayaa in duleedka baxdo gaar ahaan halka loo yaqaano halqarido ay shabaabku ka soo ridayaan rasaas teelteela dhinaca kale gurmadyo ayaa lagu soo warramaya inay ku baxeen deegaankaasi waxaana socda dhaqdhaqaaq kala gedisan oo dadka deegaanka ay ku doonayaan inay kaga hortagaan al-shabaabka weerarka kusoo qaaday degmada baxda ee gobolka galgaduud wixii faahfaahina dhegeystayaal ee kusoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan wararkayga dambe kulan looga hadlayay ammaanka magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanle sare cabdulqaadir jaamac dirir ayaa shir guddoominayay shirka amniga gobolka bari kaasoo maalinimadii shalay ahayd diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga gobolka bari waa kulanka looga hadlayay sare uqaadista amniga iyo isdhexgalka bulshada gobolka bari waxaa ka qaybgalay taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka bari gaashaanle dhexe qaalid maxamed cabdiraxmaan iyo saraakiisha amniga gobolka bari waxaana warbixin laga dhageystay laamaha madaxa bannaan iyo saldhiga saldhigyada gobolka bari taliyaha ayaa ku dhiirigeliyey saraakiisha inay si daacada u gutaan xilkooda ugana xaqiijiyey una xaqiijiyaan amniga iyo la shaqaynta bulshada gobolka bari ciidamada haddanaba waa ururka afaraad ee guutada lixaad waa guutada lix iyo tobnaad ee ciidanka kumaandoosta danab ee xoogga dalka ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaanka gamboole oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe saraakiisha ciidamada danab ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay shan sargaal iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasoo ku sugnaa deegaanka howlgalka laga fuliyey waa taliyaha guutada lix iyo tobnaad ee kumaandoosta danab gaashaanle dhexe axmed cabdulaahi nuur beeryer ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga islamarkaana uu sii socon doono oo intaasi sii raacin howlgalka u dhacay sida waa howlgalka u dhacay sida loogu talagalay islamarkaana uu qayb ka yahay howlgal waa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee mararka qaar weerarada ka fuliya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe maamulka puntland ayaa maanta qabanaya shir looga waa shir lagu dhexdhexaadinayo beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan maamulkaasi maanta ayaa waxaa lagu wadaa in shirweyne lagu dhexdhexaadinaya laba maleeshiya beeleed oo dagaalamay inuu ka furmo deegaanka saxmeygaag oo ka tirsan gobolka sool halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen labada maleeshiya beeleed madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan kalaash iyo wafdi hogaaminaya oo ku sugan deegaanka saxmeygaag ayaa dadaal ku bixinaya nabadaynta beelaha dagaalamay iyagoo shalay ku guulaystay in la sameeyo xabad joojin kadibna loo gudbo shirka waa nabadaynta ee lagu dhexdhexaadinayo beelaha dirirtu dhex martay madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa hogaamin doona shirka nabadaynta ee maanta furmaya kaasoo ay kaga wada ay ka wada qaybgeli doonaan dhammaan isimada iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka dagaalka deegaanka saxmeygaag ayaa ahaa mid soo laalaabtay waxaana waxaana guuldaraystay heshiisyo dhowr ah oo la kala dhex dhigay labada maleeshiya beeleeda isku haysta dhul ku yaala deegaankaasi halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado xaruntiisa koowaad magaalada cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka magaalada dhuusamareebna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahertis xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay shirka golaha watajiga qaranka ee ka dhacay ama ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya shirka golaha waatashiga qaranka ee ka socday magaalada muqdisho ayaa galay maalintiisii shanaad iyadoo madaxda ka tirsan waa madaxda ka arrinsanaysa qodobaha ajendaha shirka uu sii socon doona inta la isla meeldhigayo dhammaan qodobada muhiimka ee la xidhiidha doorashooyinka dalka waxaa wararka ku dhowdhow shirka ay sheegayaan in dhinacyada ay weli isku mari laayihiin cidda qaadaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka roble ayaa si weyn ugu adkaysanaya in amniga dalka lagu wareejiyo si looga baaqsado ficilada madaxweynaha madaxileedkiisuu dhammaaday kusimaha wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala ayaa sheegay in shirka golaha wadatashiga qaranka uu ka socdo ama uu ku socdo jawi wanaagsan islamarkaana qodobo badan la isla gartay isagoo rajo wanaagsan ka muujiyey shirka uu ka soo bixi doono qodobo muhiim u ah masiirka dalka iyo dardargelinta doorashooyinka dalka kusoo foolle warkiisu wax dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed intaa warkaan warka xiga ku kulmi doona ammaan allah
rediyo cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada rediyo cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis